kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda soomal oo ah dalladda ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo axmed tifowa ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeennan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonnaa dadkii ay saamaysay abaarta gobolka baay oo hadda bilaabaya tacabka beerahooda rajo xumi ay ka muujinayaan beeralayda degmada wallaweyn goosashada tacabka fasalkii hore xilli uu raashinka dalka aad uga noqday degmada mid qaali ah iyo warbixin aan idinkaga hayno dhallinyaro muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka bilaabay samaynta calafka xoolaha si looga badbaadiyo abaaraha dalka ka jira aan ku bilownee beeralayda ku nool degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa rajo xumi ka muujinaya goosashada beertii ay abuurteen fasalkii hore iyadoo ay xusid mudan tahay in cunnooyinka dalka ka soo go'a ay deegaanka ka noqdeen kuwa qiimo sare ka jooga beeralayda waxaa saameyn ku yeelatay roobyarida jirta waxaana ay sheegeen dadka in hadda ay ku nool yihiin keliya raashinka dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo oo magaalada ku yaraa markii hore iibkiisa maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan wallaweyn ayaa ka soo diray warbixintan degmada wallaweyn oo ku tiirsan dhaqaale ahaan wax soo saarka beeraha ayaa tan iyo bishii nofembar ee sanadkii hore beeralaydu ka goosan wax dalag ah iyadoo suuqyada magaalada ay ka noqdeen qiimo sare digir laga keenay dalka etoobiya oo hadda iyada uun markii ugu horraysa laga isticmaalayo deegaanka faadumo cabdiqaadir oo ka mid a ganacsatada ku iibisa suuqa wallaweyn dalagyada ka soo go'a dalka kuma faraxsana xilligan dhaqaale ahaan waxa ay ka hesho ganacsigeeda maadaama aysan dadka deegaanka u iibsanaynin sidii hore dalagyada sabab la xidhiidha qiimo ahaan inuu yahay mid sare iyadoo ay xusid mudan tahay in digir ay iibiso ay ka keensato dalka etoobiya waxa ay sheegtay in tan iyo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ay iyada iyo carruurteeda oo ka kooban lix ku tiirsanaayeen dhaqaalaha ay ka hesho ganacsigan mana jirto rajo ay ka qabto in isbeddel uu ku imaanayo suuqa wakhti dhow waxa ay tilmaantay in dadka deegaanka ay hadda ka doorbidayaan markii ugu horraysay inay iibsadaan bariiska iyo baastada oo dhaqan ahaan aysan u lahayn dadka wallaweyn inay quutaan faaduma ayaa sooma u sheegtay in digirta iyo qaar ka mida dalagyada laga keeno dalka etoobiya aysan beeraleyda ugu iibsan abuur ahaan maadaama dawooyin loo isticmaalay markii hore aysan ku habbooneyn cimilada dalka iyo qaybo kale oo ay ka soo iibsadaan magaalada muqdisho ganacsiga waxaan bilaabay sanadka labada kun shan iyo tobankii dhaqaale ayaa laga helaa isbedelka dhacay ee abaaraha saameyn ayuu ku yeeshay waxaa la filan karaa in dalaga aan hayno uu qaaliyoobi doono sida haddaba uu qaali u yahay dadkana dalaga dalka ayay aada u jecel yihiin afar kun iyo toddoba boqol qoys oo ah beeralayda degmada weelaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xilli roobaadkan guga rajo ka qabin tacbashada beerahooda iyadoo afartii xilli roobaad ee lasoo dhaafa aysan jirin wax dalag ah oo u soo baxay maadaama roobyari ay jirtay sacad sulaymaan oo ka tirsan beeralayda ayaa sooma u sheegay in beertiisa oo afar hegtar ah uu isku dayey inuu ku abuurto dalagii ay ka mid yihiin digir masago geley qare iyo sisin balse uu waayey waxa uu ku abuurto taasi oo ku dhalisay niyadjab nolosha qoyska sacad oo ka kooban toddoba qof ayaa ku tiirsanayd wax soo saarka beerta balse waxa uu hadda haystaa saddex iyo afartan neef oo ari ah oo aan iib gelin maadaama abaarta oo sababtay biyo iyo daaq la'aan ay saamaysay saacadoo kowi konton jir ayay u tahay markii ugu horraysay uu abaar nuucaana arko iyadoo uu qoyskiisa hadda ku tiirsan yihiin raashiin ay deyn ku soo qaataan iyo caawimaad ay marmar ka helaan dad ay ehel yihiin waxaa lagu leeyahay lacag dhan saddex boqol iyo siddeetan dollar tan iyo bishii febraayo ee sanadkan isbeddelka dhaqaale ee ku yimid qoyskan ayaa sababay in bishii maarso ee sanadkan laba ka mid a carruurtiisa ay ka hareen waxbarashada iskuulka maadaama uu bixin waayey lacagta looga baahan yahay saameyn aad iyo aad u fara badan ayaana saamaysay micnaha afartan xilli oo aan beerihii bixin waxaana ugu wacan roobkiioo yaraaday iyo abaariyaa da-ad noqday hadda dad waxaa jira xataa micnaha beerihii xataa sanad kastaba markii la taco beerihii roobkaa la weynaa Shim- sh- maxaa jiray bahal lahay ayaxaa jiray oona dhibay hadda beerihii oo gudbi sanadka afar sano waxba lagama helin waxaana ugu wacan waxay tahay abaarahan soo noqnoqday ee dalka soo fud saaray beerna waa tabcaayey laakiin abaartii waxaa jirtay afar- toban toban sano ka hor wax- wa- laakiin abaartan abaar la mid ah nama soo marin waa dadaalaynaa laakiin kulley aniga digir sisin madarinta waa abuuranayay laakiin afar sano hal ceesh kama qodan qarashka iga gal xataa ilaa hadda waa ku maqan yahay ankii xoolo ii joogta waa baaba'een ma ma hayo daa-uud isaaq maxamed oo ka mida dadka sida gaarkaa u isticmaala dalagyada dalka ka soo baxa ayaa sheegaya inuu hoos u dhigay isticmaalkiisa haatan kadib markii uu aad u kordhay qiimaha la iibiyo waxa uu tilmaamay cunnada dalka inay tahay mid taariikhdeeda uu yaqaano markii ugu horreysay uu ku dhiiriday iibka bariiska iyo baastada maadaama uusan awoodin dhaqaale ahaan inuu iibsado cunnooyinkii uu horey ugu tiirsanaa ee dalka ka baxa daa-uud ayaa tilmaamay in haddii aan roob la helin xaalku sidan ka sii xumaan doono oo abaaruhu saamayn ku yeesheen dadka iyo dunyada waxa uu sheegay in dalagyada laga keeno etoobiya aan la isku hallayn karin tayadooda oo laga yaabo in dhowr sano ay baqaar ku jireen loona isticmaalo dawooyin si loo ilaaliyo wallaahi tusaale ahaan markii hore soddon kun oo shilin ayaan siisan jirnay Een, labadii koombo haddana waa koombadii todoba waxay maraysaa ee, s- ee, koombadii waxay maraysaa hadda soddon iyo shan kun awalna laba koombaa soddon aan ku gadan jirnay shan iyo toban macne marka waa dhabel labalaabay noqot hadda marka ma iibsan karno waddan walba wuxuu ku dadaalaa dalag markii dibadda uu ka aadayo in uusan waddankaasi kale uusan ka bixin macna waa siyaasadaha dowladaha ay isticmaalaan waxaa laga yaabaa in badan inuu keed ku jiro stoorka uu ku jiro macna Een, in badan inuu kiimikaysnaayo si oo yacni oo badqabkiis loo ilaaliyo taas oo annaga marka nagu keeni karto eh, side effect waa u mahadsan yahay waryaheenna maxamed oo warbixintaas nala socodsiinayay dhinaca kale wiilal iyo gabdho muqdisho ku nool ayaa bilaabay hab ku cusub soomaaliya oo loo diyaarinayo calafka xoolaha si fudud iyadoo wax carro ah la isticmaalin beerista carro la-aanta waa hab fudud oo waxtar badan u leh xoolaha sida ay sheegeen dhallinyaradan sidoo kalena looga qayb qaadan karo in xoolaha looga badbaadiyo abaaraha iyo doog la-aanta saamaysay dalka waxaa jira qoysas xoolahooda kala soo cararayay abaaraha oo farsamadan ka faa'iidaystay shukri caabi oo muqdisho ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin ka hadlaysa dhalinyaradan oo ka kooban shan iyo toban oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa muqdisho iyo deegaanada shabeellaha hoose ka bilaabay habka cusub soomaaliya oo loo diyaarinayo calafka xoolaha weliba si fudud iyadoo wax ciida aan la isticmaalin habka oo loo yaqaano herbotic system beerista carala-aanta cabdulaahi maxamed shire oo kamid ah dhalinyarada fikradani la timid ayaa sooma u sheegay in howshan ay bilaabeen bishii nofembar ee laba kun iyo labaatan xilligaa oo ay dhammeeyeen isaga iyo dhalinyarada kale kuliyada beeraha ee qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho kadib tijaabadooda ayuu tilmaamay inay ku fikireen inay sameeyaan shirkad ay ugu magacdareen cosob wuxuuna xusay in hal abuurkaani ay la yimaadeen ay ka faa'iidaysteen ilaa iyo boqol iyo konton neef oo ari ah oo dadkii lahaa ay abaarta kala soo carareen kadib markii ay deegaanadii ay ku noolaayeen ay ka dhacday biyo la-aan iyo daaq la-aan waxauu sidoo kale sheegay in markii ugu horreysay ay beereen ilaa iyo boqol kilogaram balse hadda oo ay heleen macaamiil badan shirkadoodu ay soo saarto bishii sideed boqol oo kilogaram oo calafka xoolaha ah boqolkii kilogaramna ay ku iibiyaan saddex boqol oo shilinka soomaaliga ah ayna adeegsadaan habka cara la-aanta oo muddo toddoba ilaa iyo toban maalmood ay kusoo baxayaan cawska cabdulaahi iyo kooxdiisa ayaa sooma u sheegay in qarashaadka ay ku bixiyaan calafka xoolaha ay beeraan ay ka helaan cawska ay ka iibiyaan shirkadaha soo saara caanaha kala duwan ee xoolaha ee ku yaala muqdisho iyo xoolo dhaqatada hal abuurkooda ganacsi uu gaaray ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada ku teedsan muqdisho
ujeeddada aan ka leenahay aad ayay u ballaaran tahay ee, maadaama calaf cagaaran oo qoyan oo aad u jilicsan xooluhu uu yahay muhiim wax soo saarkooda iyo maxaa ahayda ii sheeg iyo ca- hilibka intaba laga helo Ee, marka waxa weeye sanadkiina lama heli karo si joogta ah looma heli karo ee, calaf cagaaran ama caws cagaaran oo way iska adag tahay deegaanadan soomaaliyeed in laga helo marka waxaan go-aansanay in barnaamijkan aan sameyno annagoo xitaa dooneyno inaan gaarsiino meelaha baadiyaha fogfog oo dadka xoololeyda aan u tababarno hadduu ilaaha idmo sida ay maxaa ahayd barnaamijkan ayaga naftirkooda ay usii samaysan lahaayeen
marka laga soo tago hal abuurka dhallinyaradan waxaa jira xoolo dhaqato ku tiirsan calafka ay soo saaraan dhallinyaradan kuwa oo muddo xoolahooda ku quudinaya cawska aan la beero cara la-aanta iyadoo la adeegsanayo beerista cara la-aanta xaliimo mukhtaar waxay ka mid tahay dadka xoolo dhaqatada ah ee xoolaha kala soo cararay abaaraha ka jira degmada baardheere ee gobolka godo waxa ay tiro ari ah ku haysataa deegaanka tariidisho ee duleedka muqdisho waxay ka mid tahay xoolodhaqatada iibsatay calafka xoolaha ay beereen dhallinyaradani waxayna sooma u sheegtay inay ka iibsatay ilaa iyo shan boqol oo jawaan tan iyo markii ay xoolaheeda keentay duleedka muqdisho waxay tilmaamtay inaysan jirin wax saameyn ah oo xoolaha ay kala kulmaan cawskan intii ay daaqayeen sidoo kalena uu leeyahay nafaqo xoolahana ay caano badan yeelanayaan markay cunaan waxay xustay intii aysan soo gaarin deegaanka tareedisho ee duleedka muqdisho in xoolo badan ay jidka uga dhinteen gaajo awgeed iyada iyo caruurteeda oo ka kooban lixna ay yimaadeen bishii labaad ee sanadkii laba kun koobiyo labaatan deegaanka tareedisho ee duleedka muqdisho walaahi cawska waa ku faa-iidnay een, xoolihii een, abaartii nooga baaba-ay markaan cawskan siino kale way noo fiicnaadeen way noo caayileen tiro waxaan haystay ari saddex tiro ku dhow laakiin hadda waxaa ii joogta hal tiro halkaas tiraana siistaa cawskan abaartaa iga leeday toban jawaanaa ka qaataa caws markii hore wuxuu cuna maba haysanba abaaray ahayd laakiin hadda cawskaana iska siiyaa oo abaartii uga roonaado abaartii uga raysa dadka falanqeeya arrimaha waxsoo saarka dalka ayaa tilmaamay in hal abuurka ay la yimaadeen dhallinyaradan ay wax badan ka tari karaan abaaraha iyo doogla-aanta ka jira dalka taa oo ay sababtay in sanadihii ugu dambeeyey uusan diin wax roob ah waxsoo saarka dalka iyo cawskii ay ku noolaayeen xoolahana uu meesha ka baxay maxamed dayib abuubakar oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha ayaa sooma u sheegay in arrintaani ay tahay hab fudud oo cid walba ay awoodo iyadoo la adeegsanayo miro kasta oo dalka ka baxa kuwan waxa waaye een, waxaa lagu beeray weel hoos laga duleeliyey wax ciid ah lama adeegsanin biyihii iyo biyahaasoo xitaa lagu dhafi karo macnaha mineraaliska geedka u baahan yahay een, mararka qaarkood haddaan la isticmaalin xitaa uu soo dhalanayo uu soo biqlaaya oo uma baahna ciid iyo mineraals badan uma baahna xilligaas maxaa yeelay toddoba cisho ilaa siddeed cisho bas soo jiraya marka taas waa farqiga u dhaxeeya ay ku kala duwan yihiin kuwa dooga kale ee ee cawska oo dhulka ka baxaayo waa la qalajin karaa wax loo yaqaano silage waa la qalajiyaa Een, marka la qalajiyo muddo dheer waa la keedin karaa kan laakiin lama keedin karaayo oo maxay ahayd waxaa loogu talagalay inay quutaan weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya
adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo nin dhergiyo nin dhowr qaday andheef andheefay nin dhergiyo நின்றோர்கதை அண்டே அண்டே சாயின்கியோ லபோத் பாஹாவலி கமாடமாச்சே ஒப்பலி பாவசே திபை தப்போர்கை குத்தாலா تديجيو لبود باهولي كما دماتي وفلي با وفي دبي دبور كي تعالى أنا داوايجي جعلي دكاسان لدليلي anadawaigi kaididikasa aan ladhedheeliyahay
ugu dambayntiina dadkii ay soo barakicisay abaarta ka jirta gobolka baay ee ku nool xeryaha dadka soo barakacay ee magaalada baydhaba ayaa bilaabay qaarkood in dalagyo ay abuuraan si ay dib ugu helaan noloshoodii caadiga ahayd inkastoo qoysaska badankood ay weli ay joogaan magaalada iyo duleedkeeda haddana waxa ay ku haminayaan in marka uu dalagga baxo ay deegaanadoodii dib ugu laabtaan si ay wax soo saar badan uga helaan beerahooda saciid sabriye oo baydhabo ku sugan ayaa ka soo diyaariyey warbixintan boglaal qoys oo ha kuroorti abaarto ku jarta gobolka baay ya ku sugan duleedka magaalada baydhabo milaas ayuu ka haysata minglaang iyo raashinlaang maxamed ibraahim aadan waa aabe ku mid eh dadkii abaarta deegaansho demir hankuroori sannadkii lamada kun labaatiyo kowka maxamed iyo saddex qoys oo usuleeya ya hadda ka nool heer baraka oo ka taalla duleedka magaalada baydhabo meelaas oo ku wajahayan xaalad nolol humo oo iidan adag weyba use sheegay in markiiyo hadigaayan xerada iyo haayan shan boqol oo qoys islamarkaasayna dadkii hadda qaarsho gadaal aan ka nagadan tuuladiyo ku kooyan sababo la xiriira si walyoon abuurdan waanuun ku faa'iidaysadan xilli roobaadkan hadda socda weyba use soomaan sheegay in haddiiyo helan abuurka filan gadaalaan ka nagada doonaan deegaanka demir oo iyo ka kooyan markii hore siyo abuuran samaysadan wayba use dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeedka codsaday in laku caawiya helowka abuurka noocidii silgadiisan irko ilaahay roob nku sheegnay roobtiinii yaraati darteeyaan ku gahni dad beero jolay raje shibaalo ban roogday dad saas rajadaas amal angnagadi jaraan inteena beerowa angnagado taabado wal wax soo saar badan ha ku saara abuurkii aan beertay sanadkaa dureer aan ka abuurudi lahay walaagay boan hela nagade waayo wala dhibaatadan sababahay walibua dadkii aanti magaaladii lahaa kakuusii beero dhaho ku tabeen intiina baydhow sii rugo buush deganaado wal ha ido sheenaan le aan baydhow ka suga hemigeyma ka jaar qaar ku mid eh qoysaskii ka dhiiradi inyo beeradan beerasho yo qaarsho gadaal hankanagadi magaalada baydhabo ku dib markii roobka oo ku humaadi sababay inyose aan ka guulaysana inyo wal abuurdan fiiday karan leh cali waa hooye da ahaan eedan weyn haddana ku sugan magaalada baydhabo balse yay ku mid ahaytay dadkii heli roobaadkan anti beerasho annagada ka dhiiridi si aan abuurata balse abuursho ku hallaawi anka dambooyngniya go'aansatay in magaalada baydhabo gadaalahan ka nagata waana ka sii noolaata fiiday karan leh ya an sheegtay barnaamijka sooma in ya iskaday samayti waanan suura gala waaytay balse weliya ka gohonta haddii abuurya hella sii wadowka abuurista beertiya mar kale isla markaasina iyo onka bahan xaaladda baraka ah ee haddiyo ku suganyin beeroka nagani soodarhawni siisku nagani meelba taakoyni meelni rompela nobaayni bay dhow amasin roonta kalbagayni shenika koyni beerowi abuur bamaleewal kuwaay walaa lahangnagadi gaabdaruw kolba naganay hakaswaayni misgi maleh tinjir maleh geley maleh wal maleh walaan abuurdaan nuulahayni ma abuur mirka nkulukoyni mahayni mise muur mise tinjir mise geley yaal unu sadiido unug ah yaa roog yaalki idilayka dal noolyin beerowan mayaaha demir gabaliley baydhow badangna sida bogol hayni eedoonka abuurka dhiibaa orma arag maamulka koonfur galbeed ya sheegi in tirada dadka nagati yo iyin haano eedan yar islamarkaasina dadkaha barakay welisayo onlaaban sababo la xiriira helowlaanta abuurka cabdulaahi xasan siidow waa agaasimaha wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi yawayba use sheegay in dad nagadiyo jaran balse an badanayna haan hadda roogo baydhabo yo iyin haan anka badan markii lan fiiriy tirada nagati ee ka fikirti in beerasho hili roobaadkan dartiis yago unku faa'iidayso abuurdan dabcan mayba kool abaaro iidan saamayti maadaama iyinha noo ka tiirsan roobabka ee dhinaca wax soo saarka dabcan dadkii oo deegaanada kuqaxi mayba kooyan magaalada baydhabo especially bayba kool dabcan wasaaradda mayba shaqida guud ahaan ay taa intii abuurta aysan dadka beeraleyda siida abuurta aysan intii la raacaysan qeybada deegaanada koonfur galbeed guud ahaan ee oo isku kooban ilaa iyo dhowr ka degma oo deegaanada accessible-ka oo la seedo karo istaraatiijiyad u shaqeynayba istaraatiijiyad wasaaradda indegsan waay oo ee, qeyb isbeshali qeybta horumarinta beeraha iyo dalagyada
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee ayay mar kale dadka beeralayda ah ku heli karaan wax soo saar fiican nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xidhiiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidin